barnaamijka dhallinyarada maanta
halkani waa washington laanta af soomaaliga ee v o a oo aad ka dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban efemyada geeska afrika iyo barta aan internetka ku leenahay ee v o a somaly com
duhur wanaagsan dhegaystayaal waa maalin axad ah soddonka bisha juun sannadka laba kun sagaal iyo tobanka afrikada bari saacaddu waxa ay tilmaamaysaa kowda iyo barka duhurnimo washingtonna saacadda waa lixda iyo barka subaxnimo idaacadda duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maanta waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah cabdulqaadir samakaab iyo nuur buqaari
qodobada aad ku dhegaysan doontaan barnaamijkeenna waxaa ka mid ah barnaamijkii hibada iyo hal abuurka oo ay marti ku yihiin dhallinyaro soo bandhigtay farsamooyin cusub oo dhinaca isgaarsiinta iyo korontada ah telefoonka horta bilaashka ah waxaa la magaciisa ib phone ayaa la yidhahdaa waa telefoon suuqa laga soo iibsanayo waa telefoon waxweyn programkiisa iyo nowleeshkiisana ay de kuliyadaha iyo dadkan cilmiga u lehay garanayaan oo u programino shirkad u baahanayn laakiin telefoonkan waa telefoon adeegsanaya internetka u adeegsanaya
heesaha aan maanta idin haynana waxaa ka mid ah
indhahayga aragtidaada cod bay ugu farxayani
ciyaarihii iyo qodobo kale ayaad maqli doontaan balse marka hore ku soo dhowaada warkii caalamka
madaxweynaha maraykanka donald trump ayaa noqday madaxweynihii ugu horreeyey ee maraykan ah oo isagoo xafiiska jooga booqda dalka kuuriyada waqooyi madaxweyne trump ayaa qaaday dhowr tillaabo isagoo ka gudbay xuduudda intii lagu guda jiray kulankii uu la yeeshay hogaamiyaha kuuriyada waqooyi kim jong un kadib markii ay isgacan qaadeen kim jong un oo ay ku kulmeen xaafadda xuduudda ku taala ee banmanjun ayaa madaxweyne trump uu ka gudbay leenka aagga milatariga ka caagan ee u dhexeeya labada kuuriya kadibna dhanka xuduudda kale ee kuuriyada koofureed ayay si wada jira ugu soo gudbeen isaga iyo kim jong un waa wax wanaagsan inaan mar kale is aragno mana filayn inaan halkan isku arki doonno ayuu trump ku yiri kim jong un madaxweyne trump ayaa sheegay in ka gudbidda leenka milatariga ka caagan ay sharaf u tahay isagoo ku martiqaaday kim jong un shir madaxeed kale oo ay ku yeeshaan gudaha maraykanka trump oo sabtidii sheegay in kulanka uu qaadan doono keliya laba daqiiqo ayaa haddana wadahadalka qaaska ah ee ay yeesheen isaga iyo kim jong un uu qaatay qiyaastii konton daqiiqo ciidamo fara badan ayaa lagu daadiyey waddooyinka magaalada khartuum ee caasimadda suudaan xilli dibadbaxayaasha suudaan ay isu diyaarinayaan inay maanta dib u bilaabaan mudaharaadka ka dhanka ah jenaraalada milatariga ah ee sida ku-meel gaarka u xukuma hadda waddankaasi hogaamiyaasha kacdoonka ayaa sabtidii ku baaqay in maanta magaalada khartuum laga sameeyo banaanbax ay ka qayb galaan hal milyan oo qof si milatariga loogu cadaadiyo mar kale inuu xakunka ku wareejiyo shacabka dibadbaxan ayaa tijaabo u noqon doona kooxaha kacdoonka kadib markii ay ciidamada milatariga iyo maleeshiya taageersan ay saddexdii bishan juun xoog ku kala jebiyeen dadweynaha mudaaharaadka sameynayay howlgalkii saddexdii juun ayaa waxaa ku dhintay dad ka badan boqol ruux oo rayid ah banaanbaxa maanta ayaa lagu wadaa inuu bilowdo duhurka kadib xilliga suudaan waxaana uu ku soo aadayaa xilli ay socoto ama ay socdaan dadaallo nabadeed oo ay wadaan dowladda ethoobiya iyo midooda afrika kaasoo ay ku doonayaan in lagu heshiisiiyo jenaraalada awoodda xooga ku qabsaday iyo hogaamiyaasha kacdoonka midooda yurub iyo dhowr wadan oo reer galbeed ah ayaa ugu baaqay milatariga inay ka baaqsadaan maanta wax walba oo keeni kara in la dilo ama la dhaawaco dadka sida nabadda ah u raba inay u mudaharaadaan
duhur wanaagsan mar kale dhegaystayaal halka ay idaacadan idinkaga imaanaysana waa washington markana kusoo dhowaada barnaamijka hibada iyo hal abuurka waxaa boorama kusoo diyaariyey waryaheena haashim sheekh cumar good
kulanti wacan oo wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhowaada barnaamijka hibada iyo hal-abuurka ee laanta afka soomaaliga ee v o a oo maalin walba oo xad ah aad ka dhegaysataan idaacadda duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maanta wuxuuna maanta idinkaga imanayaa magaalada boorame ee gobolka awdal waxaana inoogu martiya abubakar maxamuud siciid iyo cabdicasiis maxamed yuusuf oo ka mida kulliyadda farsamada isgaadhsiinta ee jaamacadda eelo ee magaalada boorama dhallinyaradan oo hal abuuray waxyaabo kala duwan oo ku saabsan dhinaca farsamada isgaadhsiinta ugu horrayn haddaan ku horreeyo abubakar maxamuud siciid bal inuu ka warramo barnaamijka hal abuurka ah ee ay soo bandhigeen magacaygu waa abubakar maxamuud siciid een, waxaan ahay arday dhigta jaamacadda eelo soo dhameeyey afartii sane ee bachelor degree een, waxaan jaamacadda eelo soo dhiganayey ilaa hadda oo aan qalajabinayo bisha sideedaad haddii la idhaahdo Een, een, waxaan soo bandhignay oo jaam- een, maxaan ku dhahdaa kuliyad ahaan aan soo bandhignay final projectkii u dambeeyey een, project cusub oo la xidhiidha een, kuliyadda sidoo kale een, ah project networking ah oo ah project saacidaya een, dhammaan bulshaweynta iyo cid kasta oo waxa weeyaan projectkaasi ee waxa weeyaan doorbida Een, projectka iyagu wuxuu ka hadlayey wuxuu ahaa department of networking wuxuu ka hadlayey isku xidh aan isku xidhayno departmentyo kala duwan ama waxa weeyaan kulliyadaha kala duwan ee jaamacadda oo kale ama meelaha een, dadka furtay kambaniyada waaweyn ee furta branchyo kala duwan in aan u samayno isku xidh u khaasa oo iyagu ay waxa weeyaan si gaara iskula xidhiidhaan oo ay ula xidhiidhaan departmentyadooda kala duwan ama branchiyada kala duwan ee ay ku leeyihiin magaalada iyo waxa weeyaan dhammaanba eh, waxa weeyaan xaafadda Een, waxaan projectkan u bixinay land to land network oo ah micnaheedu tahay in local area network lagu xidho another local area network oo ah network ka jira goob branch ay leedahay een, waxa weeyaan qayb ka mida kambanigu uu leeyahay lagu xidho een, branch kale oo wuxuu leeyahay qayb ka mida kambanigu iyadoo aan la adeegsanayn waxyaaba een, waxa weeyaan connection adduunka lasoo maraya una jirin laakiin connection toosa aan aan u samayno Een, projectkan een, wuxuu ahaa wuxuu adeegsanayay qalab kala duwan oo waxa weeyaan een, connectionkaa noo saacidayey Een, oo projectka qalabkaan adeegsananay oo kale waxaa ka mid ahaa een, antenooyin inaan adeegsano antenooyinkan eh, waxa la yidhahdo point to point antena oo kale een, inaan adeegsano ee internetka lagu qaybiyo oo kale qaar eh, waxa weeyaan saacidii projectka oo frequencygooda iyo doorbidid kuwii annagu aan doorbidnay een aqoon ahaan ku xulnay aanu adeegsanay Een, projectkan markaanu antenooyinka adeegsanay wuxuu noo saaciday in eh, connectionkii si saxa aan u fulino oo aan isu soo xidhno markii ugu horreysay in aan ku fulino jaamacadda eelo labadeeda qaybood ee kala duwan Een, wuxuu noo saaciiday in branchka hoose ee jaamacadda eelo oo xaafadda ku yaala axmed guray aan ku soo xidhno branchkan centerka ku yaala ee waxa weeyaan suuqa ku yaala aan ku soo xidhno ee jaamacaddu ay leedahay Een, annaga oo ugu horreyntii halkaa ka fulinay Een, kuna soo bandhignay final projectkayaagii Een, barnaamijkan markaan isku xidhayno informationka iyo waxyaabahan ujeedada isku xidhayno waxaa ka mid ahaa in een, centerka barnaamijka gaarka ah een, resourciga uu leeyahay ee marka hore u gaarka ahaa iyo kan kale resourciga u gaarka ah ay shaargarayn karaan labada barnaamijba oo barnaamijka hoose ee waxa weeyaan axmed guri ku yaala uu resourciga la shaargarayn karo barnaamijka sare ee ku yaala waxa weeyaan ee centerka suuqa ku yaala mashruuciinan aad hal abuurteen ee ku saabsan isku xidhka qaybaha kala duwan ee ganacsiyada iyo meelaha kaleba aad ugu tala gasheen muxuu faa'iido leeyahay ee uu kaga duwan yahay nidaamyadii hore ee jiray Een, waa suaal fiican connectionkan iyo een, projectgeegan een, aan samaynay wuxuu faa'iido leeyahay kow in eh, waxa weeyaan resource la shaargareeyo marka resource markaan ka hadlayno wax kasta oo kombanigaasi gaar u lahaa branchkaasi gaar loo siinayey ka kalena uu intaa in leeg gaar u lahaa inayna dhicin laakiin in waxa weeyaan la shaargareeyo meel isku mid ah la shaargareeyo tusaale ahaan c c camarad oo kale waxaan ugu talagalnay in een, aan ku yarayno koskeeda aan hoos u dhigno oo imka waxaa jira adduunka magaaladii imka meel kastoo branch oo la furo cc camera loo baahan yahay si securityga loo ilaaliyo ee loo baahan yahay marka cc cameradaas oo kale tusaale ahaan eh, waxa weeyaan dhaqaale weyn baa ku kaca oo aad weyn ba ku kaca branch walba waxay doontaa in gaar loogu xidho oo cc camaradeeda loo dhammaystiro oo waxa weeyaan dhammaan network oo dhammaystiran camaradii ee waxa weeyaan display muraayadii wixii oo dhan si gaar loogu xidho marka project egan wuxuu saaciiday oo faa'iido u leeyahay in branch kasta cc camarada ay gaar u qaadanaysay hal waxa weeyaan ina gaar u qaadan camaraduhu ay si saxa u soo shaqeeyaan laakiin eh, waxa weeyaan muraayadii iyo waxa weeyaan qalabkii kale ee waxa weeyaan record gareynaya nvrkii network video recorderkii record gareynaya videoga iyo wax kasta meesha ka dhacay hadhow haddii loo baahdo dib loo gartixraacayay inaan branch walba gaar loo siinin ee hal branch oo ku dhahaata layskugu keeno oo videogii hal brand lagu record gareeyo muraayadiina hal manager maadaama combanygii baraajo kala duwan leeyahay laakiin hal manager uu yeelanayo manager ku lahaata aan muraayadii shaashadii u dhigno oo halkaa kala socdo dhammaan activity-ga iyo wax kasta oo ka kala dhacaya barnaamijyada kala duwan ee ku kala yaala xaafadaha haddii tahay businesskii iyo haddii kale cid kasta u baahataba oo barnaamij kala duwan laba barnaamij saddex barnaamij ilaa afar barnaamij cid kastoo ku leh waxaan ugu talagalnay in ay sameyso waxa weeyaan een, in connectionkaasi cc kamaradaas kala tusaalahaan shaqadiisaasi uu hal meel kala socdo waxaa ka mid a waxyaabihii kale ee aad soo bandhigteen iyadoo lagu wada hadlayo telefoon bilaash qaybaha telefoonka bilaashkii laynka uu maraya waa halkee ma shirkadaha isgaadhsiintuu maraya ma internet buu maraya muxuu maraya ee uu kambani quri wada isticmaalayo ama jaamacad quri wada isticmaalayso Een, telefoonka horta bilaashka ah waxaa la magaciisa ib phone ayaa la dhahdaa Een, waa telefoon aan ugu talagalnay aba magaaladaba ka jira wuxuu ka jira gobob wadanku ka jira een, laakiin aad looma isticmaalo waayo knowledgekiisiiba aad uga yar sarreeya marka waxaad moodaa xagga telefoonada in shirkaduhun ay gaar u haystaan laakiin telefoonkan waa telefoon aan ugu talagalnay inuu ka madax bannaanaado shirkadaha iyo waxaasi een, telecommunicationka bixiyo ka madax bannaanaado oo uu u madax bannaanaado waxa weeyaan cidda khaaska ah ee xidhata waa telefoon suuqa laga soo iibsanayo waa telefoon ee, wax weyn programkiisa iyo knowledgekiisana ay de kuliyadaha iyo dadkan cilmiga u leehay garanayaan oo ay u programin oo shirkad u baahanayn laakiin telefoonkan waa telefoon adeegsanaya internetka u adeegsanaya waxaan ugu talagalnay in kambaniga marka uu barnaamijyo kala duwan uu yeesho oo waxa weyn magaalada ku kala baaho in uu iskula soo xidhiidho kambanigaasi dhexdiisa inuu telefoonkaas iskula xidhiidho oo waxa weeyaan cid kastoo computer haysata ambase waxa weyn networka kusoo jirtaa telefoonkana la siiyo oo waxa weyn kusoo xidho khadka markay soo gasho ay si toosa cideeda kale u garaacdo iyadoo aanan telesom iyo shirkadahan telecommunicationka samaynaya aana wax lacaga ayna ku qorin ilaa internetka mooyaane marka telefoon aan uga faa'iidaysanayno weeyaan internetka connectionkan internetka ayaan uga faa'iidaysanaynaa inuu waxa weeyaan een, lagu saaciido oo dadkii markaa ma telefoonka gacanta mise waa telefoonkii landlineka ahaa maaha midka la isticmaalaya ma aha telefoonka gacanta laakiin waa telefoonkii landlineka ahaa oo laakiin casri lagu sameeyey waa version oo landlinku laakiin waa version new version ah oo la yidhaahdo ib phone oo internetka ku shaqaynaya internet protocol ib waa internet protocol phone waa telefoonkii caadigii marka waa internet telefoon ku shaqaynaya internetka weeyaan oo markaa cusub weeyaan Een, waxyaabaha kale ee bre- een, company bahalkaygan ama projectkaygan uu waxa weyn ka ka caawin doono bulshada waxaan ugu talagalnay projectkaygu inuu ka caawiyo bulshada dowladda oo kale uu ka caawiyo xagga securityga marka sida security uga caawinayna traafiga ama dowladda u caawinayna waxa weeyaan waxaan ugu talagalnay magaalada waxay leedahay iskusiyo waaweyn oo dariiqya oo waxa weeyaan iska tallaab u so- u socda oo magaalada waxa weeyaan dee ay bajaajhdii gawaaridii ay si aad u jaam u galeen marka waxa laga yaabaa traafikadu inana waxa weeyaan markasta ayna joogin meeshaasi laakiin laba gaari baa isku dhacay lagu dhaahdo loo yeedho deedna ay yimaadaan deedna ay eegaan gaarigu directionka uga socdo una eegaan baa dhacda inta badan laakiin projectkan waxaan ugu talagalnay oo markaana een, project- een, ay ay sixi kari waayaan een, qodan traafikadu inay sixi kari waayaan cidda khaladka lahayd gawaarida oo ay dhahdaan adigana khadkaagii socon iyo adigana khadkaagii soconna ay gawaarida ku kala xukumaan laakiin projectkan waxaan ugu talagalnay inuu xagga iyagana ka saacido oo sida uga saacidaya ay tahay in een, aan xidhno antenooyin caadi aan suuqa centerkiisa ku xidhno antenooyinkaasi waxaan ku xidhi doonaa een, xabad xabad kamarada ayaan ku xidhi doonaa cc camera waxay qabani doontaa een, suuqa ay qaban doontaa een, meeshaan ugu talagalnay ee suuqa dhexdiisa ayay qaban doontaa aan doonayno kulba jaamka ku jiro ayay qaban doontaa kamaradaasi xabad anteena baan centerka socdaan ku xidhi doonaa antenooyin baan ku xidhi doonaa dariiqoo dhan meel kasta oo jaam ka jiro ayaan ku xidhi doonaa xabad anteena iyo kamarad mid walba hoosta ku wadata marka anteenadaasi waxay si toosa u qaban doontaa kamaradu marka ay videoga een, suuqa ka dhex socdo ka duubto kamaraduna waxay qaban doontaa videogaasay qaadi doontaa waxay u gudbin doontaa xabad anteena oo kale aan ku xidhnay santarka ay taraafikada ka soo amar qaadato ee dowladda aan ku xidhnay oo halkaabaa laga dacwan doonaa oo lagala socon doonaa ciddii qalad ka dhaco tusaale ahaan oo kale si ay marka halkan lagu kala fahmi waayo taraafikadu ay u kaxeeyaan halkii u geeyaan oo la yidhaahdo sisi kamarada ii baadha loo yidhaahdo iyadoo waxa weeyaan ee markaaba la heli doono waxa weeyaan in halka uu ka dhacay in la ogyahay anteenada la baadhaya ay noqon doonto tii uu markaasi ka ag dhacay uu noqon doonto markaa nabadgelyada wadooyinka dhinaca taraafikada gaadiidka iyo nabadgelyadiisa isku xidh ka qayb qaadan doona wey waxaa iyaga si fiican buu uga qayb qaadanayaa si dhab yarna oo la fudiyaa projectkuna aad u qaali uma noqonayo haddii wax weyn qalabka iyo waxa marka lasoo helo een, si dhab yar ayuu u saacidayaa markaa mashaariicda hal abuurka ee aad soo bandhigteen een, ma hesheen cid idinka maalgelisa marka jaamacadda aad ka qalin jebisaan Een, weli cid dibadda ah oo naga timaada oo naga maalgelisa ma hayno laakiin annaga ahaan jaamacadeedii iyo ardaydeedii iyo macalimiin ahaan dee isku tiirsigii jaamacadda umanu kaga soo baxna weli u taaganahay weli cid dibadda nooga timaada oo amba dowlada amba kambaniya amba cid kale oo meel kale naga saacida weli ma hayno waxaa isaguna barnaamijka inagala qayb qaadanaya oo marti inoogu ah barnaamijkan hibada iyo halabuurka cabdicasiis maxamed yuusuf oo isna ka mid a ardayda kuliyadda farsamada isgaadhsiinta ee jaamacadda eelo ee magaalada boorama oo isaguna ka mid ahaa dhallinyaradii soo bandhigay hal abuurka mashaariic la xidhiidha dhinaca korontada cabdicasiis warbixin kooban naga sii magacaygu saal idiin soo sheegay waa cabdicasiis maxamed yuusuf waxaan ku naana isdheerahay jarane oo layga yaqaana magaalada Een, kolley waxaan ahaa arday dhigta haddaan soomaalihaadii ku sheego kuliyadda kulli- kuliyadda farsamada iyo isgaarsiinta luuqad ahaana telecommunication engineering la yidhaahdo loona yaqaano Een, afar sanno ka bacdi dadaal badanoo dheer oo galnay waxaanu nidhi projectkan aad kaga baxaysaan jaamacadda muxuu noqon doonaa waxaanu projectga iyagu horta kuliyadaydu waxay u kala qaybsataa networking iyo electric marka anagu waxaan u leexday qaybta electriga oo nidhi bulshadii maxaad ku soo kordhin kartaa waxaan doortay barnaamij la idhaahdo een, laambadan oo lagu kantaroyo telefoon aanun u bixiyey android based home, control, home automation control aan u bixiyey sababtaan waxyaabahaan u qaatay waxaa ka mid ahaa Een, markaan fiiriyey een, aniga laf ahaantayda aan ka- aan ka qaaday aan ka bilaabay een, data aan ururiyey research badanoo ururiyeen kow naf ahaantayda aan ka bilaabay Een, maxay faa'iido horta u tahay bulshadii laambada lagu kantaroolayo aanay telefoonku Een, adduunyaduna horumar ka dambaysa sii ikhtiraacaysaa Een, horumar baa la sii gaarayaa adduunyaduna teknolojiyad bay isku bedelaysaa waxaan nidhi four years baad waxbaranayseen waa inaad wax ku soo kordhisaan dadkii anfaca markaa saa darteed baan u qaadanay inaan aanay horta aan qaadanno laambadaasi aanu ku daminayno aananu ku shidano oanu ku isticmaalno sidii swiijka caadiga ee swiijkii aan- t- aanay laga daminayay laambadda laguna daminay laguna shidayey ayaabaan uga dhignay telefoonka inaan qofki isagoo iska fadhiya au ku damiyo auna kuna shido marka waxyaabahan ugu kalifo ugu badnaa kow qofkii xanuunsanaya oo kale intuu ka ilaahayuu iswiijkii doonan lahaa inuu isagoo sariirtiisa iska dul fadhiya au iska damiyo markaa u baahdan u shito boontiga ugu muhiimsan inaan brojectan u qaadanay brojectkaa wuxuu ahaa aanay dadkaa xanuunsanaya ee aan kickici karayn ee soo noqnoqon karayn inaanu aan howlfudaysi u samayno oo iyagoo iska dul fadhiya gurigoodii aan sariirtiisa iska dul fadhiya aan laambadii aan iska damin karo aana shidan karo markuu u baahan karo sidee qofku laydhka ugu bakhtiin karaa mobilka laydhkii oo shidan ee isagoo bakhtiisanna uu ugu shidi karo laydhka telefoonkiisa gacanta kolley waxaan samaynay hardworks fara badan baan isticmaalnay qalab fara badan baan isticmaalnay oy ka mid yihiin relay wax la dhaahdo oo isagu coins waa waa- waa duub awooddii korontada ee soo gelaysay buu kolna dallacayaa haddii ay naaqusan tahayna wuu kordhinaya intii loo bahnaabuu ka dhigayaa haddii awooddii ka badan tahay voltii ee soo gelaya gurigana wuu ka naaqusaya Een, waxaannu ka dhignay microcontrol wax la dhaha baan isticmaalnay oo ogolaanaya inaan bluetood ahaan ugu isticmaalno laambadda oo iskugu kaa xidhaya microcontrolka iskugu kaa xidhaya laambadda iyo telefoonka ise bluetood ahaan marka microcontrolka baanu aanay biingaraynaa aan koorgaraynaa oon ku koorgaraynaa telefoonka iyo laambadda aan iskugu koorgaraynaa marka awoodda u badan magoontiga u weyn ee iskugu kaa xidhaya waxaa microcontrolka wax la dhaahdo kaasoo noo saacidaya inaan si bluetood ahaan iskugu xidhno een, laambadda iyo telefoonka waxyaabaha uu bulshada faa'iido u leeyahay ee uu ku soo kordhin karaa ee faa'iidada aad u doorateen idinku faa'iidada au ku soo kordhin karaa kow horta projectga scoobkiisa oo ahaa inaanu kaga hortagno een, qofkii xanuunsanaya intuu kici lahaa ayuu soo damin lahaa oo iska damiyo security ahaan oo waxaa laga yaabaa lambaalkii swiijkii inuu awdaalu qayb ka jabo ilmihii yaraa intuu kaa cordha oo shid idhaahdo amba dami idhaahdo au siligii amba fayskii soo galaya uu gacanta la galo au ku dhaga laga yaabaa taas baa ugu kowsan security ahaan inaan securitygii ku badbaadino dadkii ku badbaadino oo qofkii secure naftiisa haato self ama self maintenance wax la dhahdo oo qofkii naftiisii ay ku badbaado laba inaan ku yarayno aanay time time waqtigii kaa lumay intaad kici lahayd eed soo damin lahayd inaan ku yarayno saddex inaan ku yarayno yadna lacagtii guri kasta wuxuu kaaga baahan yahay switch inaad switch usoo ibiso ood ka demiso markaa inaan lacagtii yadna ku yarayno inaad iskaga demiso adoo si raaxa la iskaga fadhiya aad ku demiso hadhow markaad u baato inaad ku shidato afar aanay hadhow habeenkiioo kale markaad aad xaajo u baahatay suuliga inaad kacdo rabto switchkii markaad raadinayso dhib bay kugu noqonaysaa waxaa laga yaabaa inaad sariirtaadii ka dhacdo inaad wax noqoto inaad jabto marka waxyaabahaasoo dhan baan lagu kalifo inaan kaga hortagno telefoonkaas baana kaga faa'iida badan switchkii guriga kugu xidhnaa Ee, qof kale oo telefoon gacanta wata oo bannaanka jooga guriga ma ka bakhtiin karaa mana u shidi karaa ee, laydhka may dabta wax kastaba markaad qaadanayso advantage iyo disadvantage baa laga hegaa faa'iido iyo faa'iido darro faa'iidada au leeyahay markaan ogaanay haddaba maxaa faa'iido darro uu leeyahay nidhi waxaan nidhi qofka bilaadanka halkaas ka socda dee markaad microcontrolkii aad sii daysaan qof kasta oo dariiqaa maraya wuu iska qabsanaya wuu bluetothkii wuu ku daminaya wuu ku daminayaa aanay laambadii kow ta koowaadaan is nidhi waxa weeyaan waxa samaysaan microcontrolkaasi ayaanu siinay awood ah inaanu qolalkii qolkan qolwan baan joognaa inaan number siino oo zero one siino qolkaa kale zero two adigu inaan password ku xidhno ayaan ugu talagalnay sababna qofkii dibaddaa socday aanuga daminay intii reerka un ay uga damiyaan passwordkana reerka unaan siino intaas waxaynu kusoo gunaanadaynaa kuna soo gebagabaynaynaa barnaamijkeennii hibada iyo hal abuurka ee laanta afka soomaaliga ee v o a oo maanta idinkaga imanayay magaalada boorama ayna marti inoogu ahaayeen abubakar maxamuud siciid iyo cabdicasiis maxamed yuusuf oo wax ka barta kuliyaddaasi farsamada isgaadhsiinta ee jaamacadda eelo ee magaalada boorama soona bandhigay mashaariic ay hal abuureen oo la xidhiidha dhinaca farsamada ay barteen waxaa barnaamijka idiin soo diyaariyey idinla soo jeedinayey anigoo ah hashim sheekh cumar good tan iyo kulantideenna dambe dhegaystayaal waxaan idinkaga tegayaa sidaas iyo nabadgelyo iyo ammaano allah
aad ayuu u mahadsan yahay haashim sheekh cumar good oo barnaamijkaasi hibada iyo hal abuurka noo soo diyaariyey halka aad kala socoteena dhegeystayaal waa v o a haatanna kusoo dhowaada wararkii ugu dambeeyey ee ciyaaraha waxaan ku hormari doonaa ciyaaraha qaramada afrika ee ka socda magaalada qaahira iyo magaalooyinka kale ee dalkaasi masar waxaana ciyaarihii shalay iyo xalay dhacay ay xurarku isu arkeen sidaan inkastoo ciyaarihii dhacay oo dhan aanay xitaa wax gool ah layska dhalin oo dhammaantood ay ku dhammaadeen barbaro goola la-aanah ciyaarta dhex marta mauritaniya iyo angola oo ka tirsaneed gruubka e waxa ay ku soo dhammaatay barbaro goola la-aan ah sidaas si la mid ah cameroon iyo ghana ayaa isku mari waayay inkastoo ciyaar udhisnayd weerar iyo weerar celin ay labada xulba isku qaadeen beniin iyo gine bisaw iyana waxay ku dhammaatay barbaro eber iyo eber ah gruupka f oo ay cameroon hogaaminayso waxa ay leedahay hadda afar dhibic waxaa ku xigta oo ku xiga beniin iyo gaana oo isla lehmin laba dhibcood waxa ugu dambaysa gine bisaw oo leh markaasi hal dhibic gruubka ena waxaa hogaaminaya xulka qaranka maali oo leh afar dhibcood tunisiya ayaa ku xiga iyo angola oo wada leemin laba dhibcood halka mauritania ay leedahay hal dhibic ciyaaraha maanta dhici doona ayaa ah kuwo xiise leh cabduqaadir ciyaaraha caawa iyo galabta dhici doona waxaa ku jira dalka uganda masar bal maxaa laga filayaa uganda iyo masar waa mahadsantahay nuur Eh, horta waxaa dhacaya waa kulamadii saddexaad ee heerka guruubyada ee kulamadan marka isku waqti ayaa la ciyaaraya gruub walba gruubka ugu horeeya ee ay ku wada jiraan ee egypt uganda zimbabwe iyo koongada dimuqraadiga ah ayaa ciyaaraya ee marka ciyaartan isku waqti ayay dhacayaan si aan aysan u dhicin natiijo iyadoo la ogyahay gruubka dhexdiisa haddana kulan kale uusan u dhicin ama aan laisu sii daynin marka gruubkan waxaa hogaaminaysa egypt oo hadda leh lix dhibcood waxaa kusoo xigta uganda oo afar dhibcood leh marka zimbabwe haddii ay badiso oo oo laga soo badiyo uganda waxaa dhici rajo ayay leedahay markaas zimbabwe sidaas ayaa isku mar loogu ciyaaraya marka inaysan dhicin in lasa sii daayo ee waxaana isku aadan gruubkan egypt iyo uganda ayay la ciyaaraysaa zimbabwena waa koongada dimuqraadiga Ah, marka Group- ciyaarta haddii aan dul istaagno eh, masar iyo uganda en, ciyaartaasi maxaa laga fili karaa maadaama ay farqigu maaragtay xagga dhibcaha eh, u dhexeeya labada dhinac ay tahay laba dhibcood oo keliya ee uganda haddii ay badiso iyada ayaa kow kusoo bixi doonta kaalinta koobaad gruubka Ee, laakiin masar sidaad arkaysid waa martigeliyaasha ee wacdara ayay ka dhigayaan Ee, waana ciyaar- xaqiijiyeen buuxda wayna inay soo xaqiijiyeen mar hore inay soo baxeen Ee, maxamed saalaxna waa wataan marka ee, lama saadaalin karo inkastoo ugandana ay tahay dalalka loo tiriyo marka ay noqoto kubadda cagta aan afrika ugu cadcadayn ama aan heer fiican ka gaarin marka taas ayaa waxaa loo saadaalinayaa in kulankan ay badin doonto ee masar inkastoo laga yaabo masar xitaa inay soo safaan ciyaartooydooda keedka ah Ee, kulanka kale ee zimbabwe iyo koongada dimuqraadiga iyagana waa sugi doonaa natiijadooda isku waqti ayay dhacayaan isla maanta kulamada dhacaya waxaa ka mid ah gruubka b oo ay ku wada jiraan burundi iyo geni geni bisaw marka iyagana waa la sugayaa oo nigeria iyo iyo madagaskar oo isku gruub yihiin ayay isku waqti wada ciyaari doonaan marka isku saacad ayayna soo geli doonaan waa tahay madagaskar iyo nigeria iyo kenya iyo burundi wixii natiijooyinka kasoo baxa ciyaaraheena xiga ayaad ku maqli doontaan Eh, ciyaarihii koobka adduunka ee dumarka ayaa ina dhacay shalay ciyaaro ka mid ah wareegii een, eh, sideedda een, waxa- wareegii ha sideedda waxaana talyaaniga la- laba eber ku garaacay oo kaga badiyey xulka holland ee gabdhaha Een, jarmalka ayaa si lama filaan ah guuldarro ay uga habsatay waxaana laba iyo hal ku garaacay xulka sweden iyadoo weliba jarmalka iyo goolka la hormareen sweden ayaa sidaas ku gaartay markaasi qeybaha dambe Eh, ugu dambeyntiina een, uruguay xalay waa laga badiyey cabdiqaadir een, peru ayaa garaacday sax ee, intaynan u gelin ee, koobka adduunka ee gabdhaha dalalka maraykanka iyo ingiriiska ayaa isku soo aaday waxaana loo tirinayaa inay yihiin dalalka ugu awooda badan sanadkan markaa fiirisa qaab ciyaareedka gabdhaha maraykanka iyo ingiriiska ay sameynayeen Ee, jili iyo waxaa isku soo aaday hadda iyo peru uruguay ayaa dibadda looga saaray dhanka koobka ameerika tartanka waxaad moodaa koobka ameerika goolasha inuu dhibaato ku qabo oo goolo la dhaliyo ayaa aad u adag markaad fiirisid jili brazil iyo peru waxa ay samafiinaal ku yimaadeen rigoorayaal ciyaaraha waqtigii loogu talagalay dhammaantood waxay ku dhammaadeen barbaro kadibna waxaa loo baahday in rigoorayaal lagu kala saaro hadda brazil ayay la ciyaaraysaa argentiin jilina waxay la ciyaari doontaa peru waa tahay ciyaartii xalay oo wareegga sideedaad ka tirsaneyd uruguay iyo peru waxay ku dhammaatay rigoorayaal shan iyo afar ay ku badisay xulka peru waxaana samafinalka copa america isugu soo haray argentina iyo brazil peru iyo chile dhegeystayaal wararka ciyaaraha waa naga intaa haatana sida aad maqlaysaan waa heestii indhahayga iyo fanaanka fu'aad cumar
indhahayga aragtidaada cod bay ugu farxayaane adoo kale aadmigana kumaan aragin adoo kaleba aadmigana gacalo oo kumaba aragin adoo kale aadmigaba kumaan aragin adoo kaleba aadmigan gacalo oo kumaba aragin ubax aragka baxay iyo hidadiisu qalbiga ubax aragka baxay iyo hidadiisu qalbiga kasoo baxay ayaa timi imeel ma dhigana macan mays aro uba arag ka baxay iyo hididadiisu qalbiga uba arag ka baxay iyo hididadiisu qalbiga kasoo baxay ayaa timi imeel ma dhigana macamays aroos arrimeel ma dhigana macamays aroos
intaas ayay nooga dhan tahay idaacaddeenii duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maanta oo idinla socodsiinayeen anigoo cabdiqaadir samakaaba nuur buqaari iyo bashiir abiikar cabdulaahi tan iyo idaacaddeenna dambe waxaannu idinkaga tegaynaa sidaas iyo nabadgelyo
hablaheena dhulkaaneegumo hadda ugu ilwaad qorney hablaheena dhulkaaneegumo hadda ugu ilwaad qorney afkaygu ammaanta u fududaaye afkayguna ammaanta gacalooy u fududaaye ضمان